bismillahi raxmaan raxiim wadahadalkaas shalay buu dhacay kulan muhiima dhex maray shalay labada dhinac magaalada asmaro ku dhex maray wuxuu kusoo gabagaboobay isfaham guud waxa la yihahda is afgarad guud ama common understanding in in la yeesho marka wadahadalkii muhiimkaana dib uu ka bilaabmi doonaa ee yani lagusoo lagusoo afjari lahaa dhinaca dawladda etoobiya yaa matalaya dhinaciina se yaa matalaya dhinaca dawladda etoobiya waxaa matalahayay wasiir federaala dhinaca annagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo guddoomiyaha hogaaminayo markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo oo guddiga guddiga wadahadal ka tirsan wadahadaladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore kuwa hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca etoobiya runta uga dhawaayeen maanta yani ama shalay kulankii ahaa kuwii hore runta ay uga dhawaayeen yacni waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan soomaaliyeed ay leeyihiin soomaalida ogaadeniya ku nool somali state marka in in la is afgarto ayuu is-afgarad guud dhaco kadibna laisku afgarto siday hadallada usii socon lahaayeen ee heshiiska madambeysa loo gaari lahaa baa laisku afgartay marka waxaan islahay xukuumad ka duwan xukuumadihii hore ayaa joogta habka loo wada hadlayana ka duwanaa runtuuna uga dhawaa kuwii hore haddii aad tusaale naga siisid maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen hadda wuxuu ahaa is-afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa marka waxaan filaynaa wadahadalka muhimka ah waxay kuhobsanaan doonaan kolley arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo arrimo la xiriira hoos yimaada marka ayaamahan foodii lagu soo hayaa ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhiimka arrimaha detailka ama faahfaahinta lagu sii lafagurayo kolkaana oo idinla wadaagi doona insha allah goormaad u ballanteen wadahadalladu inay sii socdaan waxaa lagu ballamay in asmaro kasii socdaan inay kasii ka dhacaan mar kale ayaama gudahood marka labada dhanba inay makashi isugu noqdaan qoladoodii ururkuna isku noqdo dhinaca ethoobiana isku noqdeen marka laisku soo noqdo maalmo gudahood baan wax muddo isbuuc ka yar baan filaynaa maxay tahay markaas sababta keentay in wadahadalladan asmaro lagu qabto asmaro dhexdhexaadinta waxbay k dawladda eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay waxaa kaloo jira madaxda ururka xafiiska ururka ee halkaas iyo yay ku sugnaayeen marka meeshii ugu dhow ee laba ku kalsoon yihiin juqraafi ahaana ugu dhow etoobiya iyo ogaadeniya ayay ahayd jabhaddii ama ururkii idinla midka ahaa ee o l f ee oromada etoobiya waxay ku noqdeen dalkii waxayna dhigeen hubkii idinku goormaad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho wadahadalladan ay kasoo yay yay yaa goaamin karayo wadahadalladan ku saabsan ya waxay arrimahay ka hadli doonaan baamada marka waa wadahadalkan ukaadin yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha laga hadli doono kamid yahay
isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka soomaalida oo hogaamiye cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub ma jira wax xiriir oo idinka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed xiriir aada u wanaagsan baa naga dhexeeya waftigii shalay asmaro tegena waxaa ku jiray madaxweynaha somali state ama ismaamulka soomaalida marka isfahan weyn baa jira hadda ka hor markii la doortay kadib wafdi jabhadda iyo iyo madaxweynuhu way kulmeen si aada u qoto dheer baa la isu fahmay marka wadashaqeyn fiican baa ka dhexaysa jabhadda iyo maamulka ismaamulka soomaalida